وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan dhexda ku joojino inoo socday baabkii ama axaadiistii ku tacalluqsanayd salaada sunnaha ah iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu salaadiisa habeenkii uu tukanayo taagnina ku tukaday fadhina kuba tukaday awqaadda qaarkeedna ragcad keliya qaybna uu taagnaa qaybna uu fadhiyey intuna axwaal wada bannaan ay tahay taas baa inoo socoto axaadiisteedii aan dhexda kagaba jirnay bal waxaana inoogu dambeeyo kolley casharkii dee markii dabayaqadii walow xadiidkii hore uunee ka horreeyey ee caaisho duruqdiisa uu lahaa xadiis calqamat bnu waqaas ka warinaya caaisha oo uu ku yidhi kayfa kaana yasnacu rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam fi rakcatayni wahuwa jaalis rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh see buu samaynaya labada ragcadood isagoo fadhiya kolley caawa casharka in sha allahu tacaala aan arki doonaa oo waxaa rasuulka ilaahay inooga sugan yaanay uga badnaaninba inuu isagoo witrgiisii dhammaystay laba ragcadood fadhi uu ku tukaday kolley xadiidkuna walow imika taa hore rasuulka ilaahay dee inuu fadhi iyo taagniba ku tukan jiray iyo kayfiyadii bal marka uu ragcad keliya marna fadhiisanayo marna uu taagnaanayo ay ahayd ay inoo horeyso xadiidka duruqdiisii ahaa bal arrintaasaa inoo dambeyso kolley taa waan ogaan doonaa iyaduna waxay sheegtay un inuu fadhi kuba tukanayo kuna aqriyayo markuu doono inuu rukuucana u kacayo bal caawa in sha allahu tacaala nuqdo gaara oo bal maxaa dee xaaladeedu tahay laguma xambaaraya iyadoo ay tahay salaada in habeenkii witri loo dambaysiiyo bal casharka inooguba iman doontaa laakiin bal waa arrintaas dambe ayaa inoo sii fasiri doonta qaybtaa riwaayaden xalay kuba joogsanayn wuxuu yihi imaamku muslim وxadثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا يزيد بن زريع عن سعيد الجurayري عن عبد الله بن شhقيq qال qلت عاشhaة kle عبد الله بن شhقيq العqayري waa inagu soo yar noqnoqonayay casharkan iyo kii hore iyo kii ka horeeyey iyo bal mثalا waa inagu soo yar noqnoqonaya waana nin taaبicioo hore baanu soo aragnay caiشha ayaanu weydiiyey oo ku yihi hal kaana الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay miyuu ahaa yusalii mid tukada waa salaadiisa dee habeenkii uu tukanayo ama waa sunayaashii faradka dee waqtiyo uu fadhi ku tukaday oo uu macduur ahaa un baynu soo marnay si kale fadhi ugumuu tukanahayne waa salaadii bal matalan sunno ahayd waana tii habeenkii baanu kaba warramaya walxaal huwa qaacidun isagoo fadhiya qaalat caaisha waxay tidhi nacam haa oo fadhi waa ku tukanaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laakiin maxay tidhi bacdamaa xadamahu nnaas waa dee intii uu weynaaday xibaaraday kaba cabirtay dee dadkii intay burburiyeen ama ay shuqliye adigu uu da-oobay ee dee uu weynaado u cuslaaday taagnidii badnayd ay ku adkaatay ama dee taas mashaqo uu kalaba kulmayey ayuu rasuulka ilaahay kuba tukaday cibaaradan xadamahu naasuna wuxuu halkan shaarixanayaa waa imaam nawowi iyo uu harawi ka soo naqlinaya waa saaxibu lgariibeyn waxaa luqada la yidhaha xadama fulana ahluhu idaa kabira fiihim hebel waxaa burburiyey ba markaasoo dee xadmi waxaa la yidhaha shayga yaabiska engegan jebintiisa la jebiyo taas baa xadmi laba yidhaha wax adigu engegan ama yaabis oon qoyanayn jebintiisa taas ayaaba xadmi lagaba cabiraaye waxaa luqada la yidhaha xadama fulan nabl waa markuu ruuxu dee muduu dhex joogay waa weynaaday dee kollayna umuurtoodii iyo hawlahoodii iyo masaalixdoodii uu kuba dadaalayo taas baaba dee muddo dheerna uu dusha usoo ridanay arrinkii baa kaba soo dhaco waxay kaba dhigeen dee odaygaas maxduumka ama la burburiyo oo kale taas baa la yidhaha macnuhu waxa weeyaan markii uu rasuulka ilaahay weynaaday de waxa weeyaan dee hawlina kolley way badan yihiin waana cuslaaday taagno dheero u taagnaadaana way adkayd ba ama mashaqa ugaba imanaysay markaas buu bilaabay rasuulka ilaahay inuu fadhi kuba tukado salawaat ullaahi wasalaamu calayhim bacdamaa xadamahu naasu وxadثna عubayd للh بن معاadin qال xadثna abي qال xadثna khmsn عan cabd للh بن شhaqيqin ruwaadana waa rag aynu marar badan soo wada aragnay cabd للh بن شhaqيq ba wuxuu hi wa xadiidkii ormu sanad labaad uu leeyahay qultu لcaaشhaةa oo markii hore cabd للh بن شhaqيq waxaa ka warinaya سacيid بن إyاas الjurayri imikana halkii سacيid waxaa soo galay kamas بن الxasan un baa soo galay xadiidkuna waa kii hore un lafdiguna waa ta aan soo aragnay qultu لcaaشhaةa fadakara can النabiyi slى الlahu عalيه وsلم bmثle rasuulka ilaahay ba dee isagoo caaisho kaba warinaya uu kaba sheegay kii hore wax laba mid ah وxadثnي محamed بن xatim وhaarun بن cabdالlahi qal xadثna xajaaج بن محamd qal qala بن jurayji أخbarnي cثman بn abi سulaymaana أna abا سلمة بn cabdالرحmn أخbarah أن عائشhaةa أخbarته أن النبيa صلى الله عليه وسلم لm yمت bal snadka kollay nin cusub ma arko lakiin siqada ama cibaaraadka uu barhkood mslim halkan sanadka inoogu soo naqliyey maxaa labadiisa sheekh ina xaatim iyo haarun ibn cabdالlahi ay yidhaaheen xadaثna xajaaج ibn mحamed waana imaam macruufa hore aan usoo aragnay isagaa muxuu ka cabiray qaala qaala بnu jurayjin أخbarnي cثmaan oo imika xajaaج ibn mحamed ibn jurayj ama cabdulmalik baa u sheeka muu odhan xadaثanii muu odhan أخbaranii ee muxuu yihi qaala ibn jurayjin ibnu jurayj baa yidhi waxaana iska jirta dee kallay siiqadan kuma cadda oo sariix kuma aha itiصaal iyo kala maqal oo ruuxaanad sooba gaadhin ama aanad arag waad odhanaysaa qaala fulanun baad odhanaysaa marka raawiga cibaaradaa isticmaalaya hadduu raawi tadliis lagu yaqaano yahay dee waxay noqotaa in riwaayadaa la celiyo oo aan la aqbalin sababtu in can hayaayo qaalo iyo wixii aan aanu caddayn inuu maqlay ruuxa mudeliska waa laga joogsadaa ilaa ay caddaanayso kolley laakiin arrin baa jirta xajaaj ibnu moxamed cibaaro kalaba ma isticmaalo oo markuu sheekadiisa kaba soo naqlay ama ibnu jurayj oo kale khaasatan qaaladan buu isticmaala waa wixii uu maqlay isagu riwaayadiisiiba ahayd lakiin waa cibaaradiisii waa isticmaalkiisii o de waa istilaaxiisii laguma yaqaanay oo markaa qaaladu kolley dee bukhaari oo kale marka kitaabkiisa la joogo sheekh sheekhyadiisii kaba mid ahayd qaalo uu kaba soo naqliyo dee waxay yidhaahaanba wasli baa laguma xambaaraa tadliisna laguma aqoon waana sheekhiisii oo kale laakiin sa suyuudiba kaba cabiro wamaa laha ladaa siwaahu daabidun fatarata wasr waukra saaqidu ama qaala bukhaari cidda aan ahayn agteeda daabit kuma laha aan raacno on idhaahno qaala waxaasay inoo tilmaamaysaa iyo kolna wasli bay noqotaa ibnu jurayj baan xajaaj baan isoo qaataa oo isaga markaa maxay noqotaa qaalo markuu isticmaalaya waa dariiqa mawsuulka ah uu kuba wariyey kolna dee waxaa loo isticmaalaaba wax aan la maqlin oo waukra saaqidu oo bal markaa waxaan leenahay in ibnu jurayj imika qaaladiisani ishkaal ma jiro xadaثanii ama akhbarnii isagoo ina yidhi un bay laba mid tahay wuxuu yidhi markaa qaala ibnu jurayjin ina jurayj wuxuu yihi akhbaranii cثmaan ibn abi sulayman inta kalena balwas caaisha haddaba abasalama ibn cabdiraحmaan u waranto waxay ugu warantay ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulku lam yamut inaanu dhiman xataa kaana ilaa uu noqday kaiirun in badanoo min salaatii waa salaadiisii weliba taa uu dheerayn jiray qira'ada uu ku raagi jiray habeenkii uu tukanayey in badanoo salaadiisa kamidi uu noqday walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiya macnaa rasuulka ilaahay bal sanadii dambe ama labadii sanadoodee dambe ee uu dee waxa weeyaan weynaado lixdan dhaafay taagnidii uu ku raagi jiray kolkol sida u taagan yahin lugihiisu ay gorori jireen ama ay duldilaaci jireen ee kolley mashaqo badanna taasi way lahayde waabay ku adkaatay oo markaa in badanoo salaadiisa kamida fadhi buu ku tukan jiray waxaanan xalay sooba aragnay inaanu dee in fadhigaba dhammaysan jirin ee markuu fadhigaa ku tukaduu qiraa'adii aqriye aqriye aqriye markuu soddon ragcadood ama afartan ragcadood ay uga harsan tahay halkuu ku rukuuci lahaa ayuu kacayo intaa taagni uu kuba aqriyayo oo markaasuu soo rukuucaya xadiidkii waataan xalay soo aragnaa xadiid caayishuna وxadثnي محamed بن xatim وxasn الxulwaniy kilahma can زaydi qala xasn xadaثna زayd bn الxubaab zaydka hore waa zayd bn الxubaab markaa labadooduba zayd bay kaba wada rumeeyeen lakiin midna dee zayd buu ku gaabsaday midna waa kan yidhiba zayd bn اxubaab isagoo dhiba xadaanaa siiqada isticmaalay قال xdثني الضحاك بن عثمان قال xdثني عبد الله بن عروة عن أبيه أbيهina waa عروة بن الزبير weeye oo caiشho dee waxa weeyaan dadkii أxاadiثteedana ugu dabdin iyo iتقاan badnaaba dee qoyskeedii ama horyar baabay u hayde عن caiشhaةa qاaلت لما bdna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay markuu weynaaday ee وثqula uu cuslaaday kaana wuxuu ahaaday oo uu noqday aktaru salaatihi salaadiisa inteeda badani jaalisan isagoo fadhi oo fadhi bay noqotay markii rasuulkii ilaahay weynaaday ee uu cuslaaday waxaa salaadiisii uma badnayd uu habeenkii ama naafiladii uu tukanayey inuu fadhi ku tukado cibaaradan lamaa badanana kollaytay iyagu ku dabdiyaan halkan ay horreysiyaan ay raajax yeelaani taa weeye walow ruwaadda muslim barhkooda lamaa baduna oo aan ismi u dee ficilku hulaati yahay faculo wasankeed haddii xataa faclo wasankeed lagaba dhigana malaa kuba dabdiye laakiin aanu shadada lahayn barhkood ay ruwaad ay inoogu soo wariyeen kollay labada macnaha udhaxeeyaan ama farqiga udhaxaynaya badana tabdiinan macnuhu waa asalna un waa weynaaday oo ma tilmaamayso hilib badan iyo taas maaha laftigu ee waa markii uu da- noqday weynaaday dee lixdan iyo dee markaa gaadhay iyo wax ka dambeeya bal sanadii ugu dambeysay ama labadii ugu dambeysay markasi waa fouqa sitiin bu ah ee uu weynaaday uu cuslaadayna ayaa salaadiisa ay u badnaatay jaalisa lakiin haddii lamaa baduna la yidhaaho waa markuu hilibaystay bay noqon markii uu adugu isagoo rasuulka ilaahay aanu dee hilib saas lahayn badan haddana dee markii uu weynaaday kollay waxa weeyaan malaa hilib intii ka yar ziyaadsani waa fuulay riwaayaad baa sidaa inoogu dambeyn doono muslim oo kuba sugan oo caaisho xadiidkeeda akhadahu laxmu iyo cibaaro sidaasa maahna wax badan oo taasa waa sida xadiida shamaailkaan kusoo marray baadinun mutamaasik ruux dee ama hilib intuu leegiya laakiin hilibkiisu ishaysto oo dee aan ayuu ahaa waana markii dambe uno bal taasna macnaha weeyo barhkood baa yar fogeyste dee riwaayaad macnaha iyagana xoogeynaya waa inoo dambeeyaaye bal tan se ay dee ruwaadii waliba mashaariqada intoodii badnayd ay ku wariyeen صaxiixa muslim markaa usuushii inteedii badnaydna kuma sugnayd waa walow aad moodo usuushii mashaariqada maqaaribada gaadhay in baduna ay dee yar badnaydba badana weeyaanoo badanana waa badana tabdiinana macnaa asalna baduna haddii la yidhaahna waa markii uu hilibkii adigu dee uu hilibaystay unbay noqon markaa haddaba adigu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigaa dambe ee cumrigiisii in badan oo salaadiisa ka mida salaadii dee nawaafisha ahayd wuxuu ku tukanayay fadhi xadaanaa yaay weli axaadiis way noo socotaa dee xalayna umuuraha jawaaskeedna waa inuu kol hadduu dee arrinku sunno yahay ruuxuu isagoon cudurdaar lahayn fadhiga waa iskaga tukan karaa walow ay inoo dambeyso kol haddaanu wax cudurdaara lahayn hadduu fadhi ku tukaday salaadii sunnahayd ajrigii uu taagnida ku yeelaa kala barhkii inuu yeelanayo markuu macduurka iyo ajrigiisu waa u dhan yahay iyada salaada faradka hadday tahay qiyaamkii kol hadduu arkaantii kaba mid ahaa waxa ay tahay in ruuxu hadduu macduur yahay unbuu fadhiga ku tukanayaaye waqti kale kuma tukanayo tani waa nawaafishii markaa ruuxu iska caafimaadka qabayba haddii uu doono dee waa arrin u banaan oo waa shay jaa-isa rasuulka ilaahay laakiin isaga ismay bedelayn isaga inoo soo socota oo ajrigiisu waa u dhammaa uun isagoo dadka ayaa dee ruuxii macduurey kii kale la kala qaadaya xadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عlى maliki an ibni شihaabi عan الsayb bn يزيid عan الmطلب bn abi wadacta الsahmiya عan xafsata anaha qaalat bal xadiidka kolley ladaaiftiisa waxaa sanadkan kaba mid ah say ibn يزيid ibn ukti namir iyo muطalib ibn abi wadaaca iyo xafsa bint cumar ibn الkhadaab intuba صaxaabadii rasuulka weeye marka maxaa sanadka inoogu sugan saddex صaxaabi oo kala warinaya maaha masidna ee midba midbu kasii warinaya oo imaka saaib waa kan muطalib ka wariyey muطalibna xafsu kaba wariyey xafsa ay noo soo noqonaysa rasuulka ilaahay waxa ay kaba aragtay ama ay dee xaalkiisa kaba ogeyd bay noo soo noqonaysaayo waa saddex صaxaabi oo midkood ka kale ka warinaya kollay kuwo kaloo lamidina waaba inoo dambeeyaan kitaabka adigu way ku iman doonaan in sha allah annaha qaalat xafsa waxay tidhi ma ra'aytu maan arag rasuul الlahi salى الlahu عalيh wasalam rasuulki ilaahay oo sallaa tukaday fii subxatihi subxadna waa salaadii naafilada ahayd subxa wixii loo yidhi iyo waxyaalana malaa waa inoo yar horeeyeen qaacidan xaaliya isagoo fadhiya oo maan aragba rasuulkii ilaahay oo salaada sunni uu tukanayo ama salaadii habeenkii dee gurigiisiiyo salaadii uu kuma tukanayey isagoo fadhi ku tukanaya maan arag xataa kaana ilaa uu ahaaday qabla wafaatihi bicaamin waqtigii uu rasuulka ilaahay wafaaday waqti sanadun kaba horeysay waa adigu awaakhirkii noloshiisa uun fakana wuxaa markaa waana markaa ay caaisha lahayd lama badana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm whaqula ama ay ahayd bacdama xadamahu الnaas ay kaba cabiraysayo ayaa markii dee adigu intaas waktigaa lasoo gaadhay ayaa fakana wuxuu ah yusalii mid tukada fii subxatihi waa subxadiisa iyo salaada sunihiisa uu tukanayo qaacidan xaaliya isagoo fadhiyo fadhi buu kuba tukanayay wa kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid aqriya bisuurati suurad qur'aanka kaba mida fayuratilhaa uu tartiilinayey oo si degan oo xaraf kastaba xaqiisii siinaya ayuu u aqriyayey xataa takuuna ilaa ay noqoto adwala waa xagga waktiga uu aqriyayo iyo zamanka qiraa'adeedu weeye intaa uu aqriyayo zamankeedu adwala mid kaba dheer min adwala waa min suuratin suurad adwala dheerayd minhaa iyada oo rasuulka ilaahay qur-aanka markaa uu aqriyayo si tartiila oo markaa tasbiix soo marto uu tasbiixsanayo isticaada hadday soo marto uu laba imanayo sida salaada habeenkii weeye oo duca hadday soo marto uu ducayso ayuu markaa u aqriyayo oo markaasaa waxaa dhacaysay suuraddii tartiilkaa daraaddeed inta uu ku aqriyay muddada ay qaadanayso qiraa'adeedu inay kaba badnayd muddadiisa suurad ka dheer laguma aqriyaya ee kaba dheeraanayso xaggaa waa zabankii qiraa'adeeda iyo muddada uu ku aqriyaya ka dheeraanaysay ka badnaanaysayba muddadii dee suurad kale iyada kaba dheer laguma aqriyayay saasay ahayd maxalushaahidkuna waa xaggan rasuulka ilaahay inuu fadhi ku tukaday waktigan uu inuu salaada fadhi ku tukado uu bilaabayna waa markaasun dee sanad ama laba sanadoodun ka hor waktigii uu wafaadi doono intii hore isagoo rasuulka ilaahay weyn yahay hawsha iyo culays kuba badan yahay taagnidana uu dheer qiraa'ada uu dheeraynayo kuba raagayo siu arkaanta kaleba u dheeraynayo haddana taagniun buu ku tukanayo waa taas laguhiisuba ay dildilaacayeen ama ay gororayeen markii lagu yidhi maxaad tan u samaynaysaa u yihi afalaa uxibu an akuna cabdan shakuuran taas bay xaaladu ahayd laakiin waa maktigaa sanad ama laba sanadood ka hor geeridii ayuu bilaabay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh fadhi inuu ku tukado وxdثnي أbو الظاhر وxrmlة qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس ح وxdثna إسحاq بن إبراهيم وعبد بن حmayd qال أخبرna عبدالرزاq qال أخبرna معmr جaميعا xaalayn iyagoo dhan kole جaميicanna waa labada nin ee أصxaabtii zori kaba mid ah mxertiisa raggii u mudnaa kaba mid ahaayo waa يuنس بن يزيد الأyلي oo iبن وهب ka warinayo waa snadka qeybtiisa hore iyo dريqa hore iyo mعmr بن rاشhid oo cabdirazaq kaba warinaya xaggana tirada ma kala badno way siman yihiinoo ee macmar iyo yunusba labadaba muslim laba u dhexeeya un weeyaanoo xagga sanadka ama labada dariiq tiradooda oo xagga sanadka waa islaagtee ma kala caalisanaa jamiican can zuhriyi bi hada isnaadi isnaadkuna waa zuhri isnaadkiisii oo zuhrina waa taan soo aragnay saddexdii saxaabi ee isabagalay can saa'ib can lmuطalib can xafsata taas buu ahaa sanadku macnaa xadiidkana ama dariiqana sanadkaa horun baa lagu wariyay milahu weliba lafdigii hore aynu soo maray mid laba mid ah laakiin maxay ku kala dunaayeen hayra lakina anahuma damiirka anahumana wuxuu u laabmayaa yunus ulayli iyo macmar ibnu rashid waa laba nin ee zuhri ka warinaya ina markii hore zuhri waxaa ka warinayey imaam malik malik ibnu anas baa ka wariyay dariiqii hore maanta labadoodaa ka wariyey lafdigii imaam malikna waan soo aragnay haddaba lamidun buu ahaa xadiiskoodu ka imaam malik dariiqiisa inoogu sugnaaday laakiin maxay yidhaaheen bicaamin waaxidin aw isnayn halkaa aynu soo aragnay xataa kaana qabla wafaatihi bicaamin ayaa iyaga shaki yari galay oo ah xataa kaana qabla wafaatihi bicaamin waaxidin aw isnayn ilaa adigu geeridiisii un waqti sanad ama laba sanadood ka horeysay lasoo gaadhay rasuulka ilaahay taagni unbu ku tukan jiray oo maan aragba isagoo fadhi ku tukanaya axaadiidu waa macnahaasun bay wada leedahay waana waxaan daahira dee xalayna qeyb muhima aan soo aragnay oo waxaan ugu joog joogsanaa ma jirte وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cubayd الlahi بن muسى عan xasan بn صاalح عan simakin qaala wuxuu ihi simak أخbaranii jaabir بnu samurata صaxaabigaas baa ii waramay simak ibnu xarbi baale jaabir ibnu samura ii waramo oo wuxuu yihi ana nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay lam yamut muu dhiman xataa sallaa ilaa uu tukaday qaacidan xaalu yahay oo ilaa uu dee fadhi ku tukaday salaad waa salaadahaas isagoo markii hore taagni ku tukan jiray muu dhimanah ujeeddadu intii aanu dhiman waxaa rasuulka ilaahay marar kala duwan ama in badanba kaba dhacday inuu fadhi iskagaba tukado salaadihii sunayaashiisa ahaa khaasatan tii habeenkii uu dheeraynayay وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna جرير عن منصuر عن هiلال بن يساف منصuرku waa منصuر بن المعتمر هiلال بن يسافna de يساف iyo يساف labadaba way ku dabdiyaan iyadoo halka ya-da bedelkeeda hmزة ay timaado la ydhah هiلال بن iصاafina waabay dhacdaa عن أبي يحيى عن عبد اللهi بن عمر qال أنه qال أبو يحyاn horena waan usoo maray lakiin bal kunyadiisaa mar inoo soo noqon doonta dariiqa laba me laqab uu leeyi inoo raacin doonaa markaas baan in yar yar eegi doonaa de ama isxusuusin doonaa waxaan hore usoo sheegnay uun abyaxyahaasoo taabiciya ayaa wuxuu ka warinaya can cabdillaahi bni camrin qaala cabdullaahi bni camrin ba annahu qaala wuxuu yidhi xudidtu waxa lai sheego laygu warramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay de waa saxaabadii kale ayuunbaa ugu warrantay weeye oo u sheegtay qaala inuu rasuulka ilaahay yidhi salaatu rajuli ninka salaadiis haweeneydna waa la mid uun qaacidan xaaliya isagoo fadhiyo uu tukanayo nisfu salaati waa salaadii barhkeed xagga ajriga oo salaadu uu shaksigu tukado fadhi uu ku tukado waxay xaggii ajriga iyo sawaabka ay la mid ay noqonaysaa salaadii taagnida lagu tukaday barhkeed bay noqon taas bun oo marka kol haddii dee ajri ay yeelanayso ajriga ha nuqsaamaba eh taasi maxay inoo faa'iideyneysaa salaaddaa fadhiga lagu tukanayay inay ansaxayso oo salaaddii way ansaxaysaa fadhi baa lagu tukan karaa laakiin ajrigii baa nuqsaamaya salaadda dee taasi ay dhacaysaana waa salaadii iyadoo sunna ahayd ee salaada faradka iyada dee ama ajrigii oo dhan buu yeelan hadduu macduur yahay ama wuxuu yeelanayaa dee maba ansaxayso haddii uu isagoon macduur ahayn uu yidhaha fadhi baan kuba tukanaya salaadan sunnahee iyaduna kala barhmaysaana waxa weeye waa ruuxu isagoo karaya taagni karaya hadduu ku tukado salaadii fadhi ayaa ajriga barhkii buu yeelan ama ajrigii taagnida uu kaba helayay barhkii buu yeelan ee haddii uu xanuunsanayo ama macduur yahay oo aanu dee markaa taas daraaddeed uu fadhiga ugu tukaday iyada ajrigiisii waa yeelanayaaoo wax ka dhinmayaa ma jiraane tani waxa weeyaan waa ruuxii aan macduur ahayn salaaduna ay sunno ahayd xadiidkaa markaa dee isaga soo gaadhay rasuulka ilaahay loogama sheegay qaala wuxuu uhi faataytuhu waanu imi rasuulka ilaahay unbuu maalin uba yimi fawajadtuhu waxaan helay yusalii xaalu tukanaya jaalisan iyadoo xadiidka aan maqlay rasuulka ilaahay fadhi kuba tukanaya fawadactu waan dhigay yaddii gacantaydii baan saaray alaa rasi marku malaha rasuulka ilaahay salaada ka baxay halkaa madaxii ayaan madaxiisii ayaan gacantaydii dhigay adigu kollay soo qordobay mufhimkiisa kuma yidhaaho arrinkani wuxuu inoo caddaynaya t horta tawaaducii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh asxaabtiisa inaanu iskaba soocahayn su iyagii uguma furfurnaayo xaggee muba mubaasado iyo dee mucaasharo iyo taas oo kale oo iyaga mid kamida uu ahay oo ata dee kitaabkaanay kuba iman doontaa inay dhacaysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh addoon addoomaha madiine kaba midi inay u imanayso gacanta qabsanaysay si uu balxaajo ay leedahay ugu soo gudo uu raacayo rasuulka ilaahay marka arrintan nay waxa weeyaan rasuulka ilaahay weeye imika damiirka taasi haddee muslimna duruqdiisi ama sanba inooguma dhacday haddii waxyaalo ka duwana dhaceenoo culamada qaar waxaabay ku xambaareen islaax baabkeedoo inuu kaba dhigeen calaa raasiya inay lafdigu ahaa ee calaa ra'sihi madaxiisii buu dul dhigaydan waxa weeye waaba isagoo ama dee soo jeedin iyo istifsaar haba noqoto nooc tacajubna waa ku jirayo waaba laba yaabanaaye laakiin waxay tilmaamaysaa un tawaadicii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo asxaabta iyagoo aad haddana ugaba haybaysanayey inuu haddana dee iyaga sida mid kamid oo kale xagga mucaasharada iyo taas oo kale u ahaa tan baa keentay inuu ku dhiirado inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh madaxiisii uu gacanta saaro uu kuba dhiirado markaa taas wey qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulka ilaahay baa yidhi maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu yidhi maxaa kuu sugnaaday muxuu yahay ya cabdullahi bni camrin oo arrintan maxaa keenay maxaa de ama dee waxaan odla yaabtay ama ad qoonsatay ama tan maxay tahay qultu waxaan idhi xudusta waxaa laigu warramay yaa rasuulullahi rasuulki ilaahay ow annaka adigu qulta inaad tidhi salaaturajuli ninka salaadiisa qaacidan xaaliyay uu tukadaa isagoo fadhiyo calaa nisfi salaati wa anta adiguna maanta tusalli waa tukanaysaa qaacidan xaalatay dee saasaan maqlay oo ujeedadu dee raqmadii rasuulka ilaahay khayrka ee uu degdegayo taas ayaa wuxuu isdhi dee rasuulka ilaahay haddii xadiidkaasiiba jiro usaa yidhi muxuu ugu qancay ajriga barhkiiba ugu qancayo dee isaga kuma qanceen wey marka xadiidkii iyo ficilkan rasuulka isu qaban waayey oo dee waxa weeyaan ah inuu rasuulka ilaahay dee khayr kamaalkii uu laba imanayey oo kale oonu wax dee isagoo aanu shaygaana baska anu ku kaaftoomahaynba waana kan labadaa isu qaban waayo saasaa tidhi dee sanna waan maqlay me saasaan maqlay inaad tidhi waanan ku arka adigoo fadhi ku tukanaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ajal haa weeye oo arrinkaasi waa jira waa xarfu jawaab oo xadiidka waan idhi weeye walaakinii laakiin lastu ma ihi ka axadin axad minkum idinka oo kale ah oo axad idinka idilnama mida ma ihi oo xaggaas oo macnu uu yahay khasaaista rasuulka dee kollay khasaa'is kala duwanna waa lahaa culimada qaarkoodna waa kuwan kutubba kuba khaasiray sida suyuudi oo kale alkhasaa'is alkubra oo madbacaysan isagoo laba mujalad kuba madbacaysan dee kutubta axaadiidana meelaha khasaa'istiisa ay soo gasho aimada kutubta si fiican uba sharaxday way kaba hadlaan kutubta fiqigana dee waabay kuba sheegaano horta shaaficiyad oo kale kutubtooda mabsuudka ama waasac oo kale dee waxay iyadoo khasaa'ista mala jaanibkaasi badnayd ayay kitaabu nikaax bay geeyaan oo bilowyadiisa khasaaistii rasuulka waayo dee umuuro markaa khasaaistii rasuulka oo jaanibkaasaa yar badnayd oo halkaasay laakiin ku wada ururiyaan waxyaalihii bal masalan oo barhkood dee ay kuwa tatabacaan kolle xaafid maxajirna talkhiiskiisa ee isagoo raafici sharaxiisa weyn halkaa kuba sheegay wixii bal masalan dee ama sugnaa iyo wixii aan kaba sugnaynba takriijkiisa waa laba yimaada iyadoo khasaa'ista kolley ixtimaal aan ku sugnaanin ee arrintu ay tahay in daliil loo helo waayo ixtimaal kuma sugnaato ee waa wixii daliil loo helo ee inoo caddaynaya daliil noo sugnaaday inuu shaygani rasuulka ilaahay u khaas yahay ummaddu aanay laba mid ahayn kaasma khasaa'is lagaba dhiga haddaba in waxa weeye lafdigan way kuwa fasireen inuu khasaaistii rasuulka kaga mid yahay soo khasaa'ista ugaba mid yahayna sunnaha isaga naafilada uu tukanayo ee uu fadhi ku tukanayo isagoo kari kare inuu istaagaa waxay laba mid tahay uun naafiladii uu taagni ku tukanayo taasi waa tashriif rasuulka ilaah iyo takriim ilaah kuba karaameeye weeye ama innaga marka ay noqoto dee haddaan kari weynay ajrigii ismaba dhimayo oo rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkaa saxiixa bukhaari kuba sugnaa idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu ma kana yacmalu صaxiixa muqiima addoonku hadduu xanuunsado ama uu safro safarkaas uu wax la haleeli waayo wixii uu markii uu caafimaadka qabay ama uu nagaa samaynayey ajrigaa lagama dhimo ajrigii o dhan waa loo qoraya waa u taab laakiin waa ninkii samayn jiray wey waa ku ruuxii la iman jiray kii aan waxba laba iman jiray de isaga kuma jiro ta oo halkaas haddaba in inaga taa laakiin marka macduurka aan la ahayn sunada ay tahay dee ajrigi waa kala barhmaya rasuulka ilahi laakiin taasi waa kagaba duwan yahay oo waa kan taas u yihi inii lastu ka axadin minkum taas baa macnu noqonaya laakiin kolley fadhi in lagu tukadaa dee inagana waa u banaan tahay dee rasuulka ilahina waa taasuu laba imanayey وxadثna abubكr بن abي شhaybة ومحamed بن المثنى ومحamed بن bشhاr محamed bn bشhاr ba ay taale محamed se dee riwaayada kuma jirte sheekhay aan kasoo naqlina waxa ay tahay sadeyna bشhاr ba محamede جamيعا xaarayin saddexdaa sheekho weliba raggii axaadiistoodu ay aad kitaabka usoo noqnoqonaysay iبn abي shayba ha uga badnaado e iyaga saddexdooduba waxay ka wada wariyeen can محamed بn jaعفari can shucbata طريق labaad buu ku noqday وxadثna iبن المثنى markii horeba iبن المثنى waa ku jiray waa محamed ee isagaa sheekh labaad yeeshoon ahayn محamed iبن jaعفaro qala xadثna yaحيى بن سacيidi وaqطاn qala xadثna سفyاn سفyاnna waa سفyاn الthwrي kilaahumaa haddaba سفyاn الthwrي iyo شhucba labadoodaasi waa kuwaasuu kilaahumaa leeyahay can mansuurin mansuur ibn lmuctamir waa kii sanadka inooguba sugnaayay hilaal ibnu yusa iyo saaf kaba warinayey haddaba mansuur bihada lisnaadi isnaadkii hore ee hilaal iyo markaa abi yaxya iyo cabdillahi ibnu camrin ay ka dambeeyey markaa isdabagelayeen wa fii riwaayati shucbata laakiin shucbo riwaayadiisa riwaayada markaa kuma sugno sufyaan riwaayada shucbo waxaa kuba sugan can abi yaxya alacraji oo taas baa kuba sugnayd abiyaxya alacraj waa ninkii aan sheegayey horna waan filayaa waan soo marnay abiyaxya alacraj kollay magaciisa mistac bay sheegaan kol kolna waxaa bay halkan acraj bedelkeeda ay yidhaahdeen almucarqab waa kii la boqon gooyey oo boqontiisa la gooyey oo waxaa kutubta inooguma soo noqon taraajimtiiyo laba soo naqliya kollay waana qarnigii koobaad un ciraaqna way ahayd bshir ibnu marwan cabdimalik ibnu marwan walaalkii wayadda ciraaq buu kaba telinaya beri waktigii walaalkii waaba ku dhintay ciraaq isagoo halkaa jooga ama xajaaj oo kollay isaguna dee dowladda cabdimalik iyo raggii ka dambeeyeyba kollay ciraaq uma joogay ayaa ninkan boqontiisa gooye yidhaahaan oo kollay de waxaabay soo naqliyaan un laga yaaba asxaabtii caliyaba inuu ahaa oo dee markaas ay kaba dalbeen say yidhaahaan ma la amray inuu cali wax ka sheego ma dacniyo ama caayo dee tii markuu diidayna ay taas umutay boqontiisa in la gooya waxyaalihii dee kollay axay ah ka badanba waa dhacdhacin bal markaa taas weyo abiyaxi lacraj o markaa mistacmal mucarqab baabu salaaة leyl wacadad rakacaati nabiyi salى اllahu عalيه wasalam fi leyl wa ana alwitra ragcat wa ana ragcata salaat صaxiixa wuxuu u baabaysan yahay baabu salaati leyl waa bal salaadii habeennimo baabkeed iyo wacadadi rakacaati nabiyi salى اllahu عalيه wasalam fi leyl rasuulka ilaahay markuu salaada habeenkii tukanayo inta ragcadoodii uu tukan jiray wa ana alwitra ragcatu witrigu inuu ragcad keliya ragcad yahayba ama keligeed haba noqoto ama salaad hore oo dee shafciya mid witri kaba dhigaysa haba ahaatee wa ana ragcata salaatu صaxiixa dee ragcaddaa keligiina inay salaad saxiixata oo kale haday witri tahay ragcaddaa mufradadii waa salaad dhan weeye oo maha dee kale xanafiyada ayuu qowlkoodii ishaaraya inaanay wax ragcad keliya salaad dhan ahayn ama salaad saxiixa ayna lakin dee axaadiisa tahay nooguma timi o ragcadda keligiina maha dee inay ragcad wakti kastaba tahay waa ragcaddaa witrigu salaad dhan weeyo way ansaxaysaa weyo ano ragcad keliya oo gaar ah waa la tukan karaa ama shafxa kaba horeeya ama keligeed ba halagu gaabsado markaa cishaayi dabadiye xadaثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عan iبn شihaab عan curwaةa عan caiشhaةa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kana wuxuu a yusalii mid tukada bileyl habeenkii ixdaa casharata ragcata koob iyo toban ragcadood baa rasuulka ilaahay tukanayey habeenkii yutiru waanu witreeyey biwaaxidatin mid buu witri kaba dhigaya oo ku witreeyey minhaa kaba mid oo ta ugu dambaysoo gaara oo kuwa hore laba laba markuu tukado ayuu ragcaddaa keliya ayuu markaa tukanaya marka dambe witrigiis witrigii dee u witreysa wixii horeba faidaa faraqa minhaa marka uu iyada dhammeeyuu ka faaruqa ragcadda iddajaca waa jiifsanayey calaa shiqihi dhinaciisa alayimani midig buu u jiifsanayay xataa yaأtiyahu lmu'adinu ilaa uu mu'adinkii ugaba imanayo dee waagii inu baryay uu u sheegayo fayusalii markaasuu tukanayay muadinkii uu yimaado isagoo ogeysiinaya waqtigii salaada la gelayay haatan inuu joogo ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud oo waa sunihii subaxa aynu soo aragnay in la fudaydinayo dee xalayba waxaa la aqriyeena inoo horeysay bal markaasaynu xalay kusoo aragnay kuwaasuu rasuulka ilaahay tukanaya bal axaadiista caaisha waxoogaa bay noqon doontaa in waxa weeye horta imika maxaan haynaa xadiidkan koob iyo toban ragcadood oo dee wit ragcad keliya oo gaari ay kaba mid ahayd oo taa witrigo ugu dambeysay inuu rasuulka ilahi habeenkii tukanayay ama laba ragcadood dee habeenkii salaadiisii kamid maa waa sunii subaxe وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال xadثna بن وهb qال أخbarnي cmr بن الxاriث عن iبن شhهاaب عن cروة بن الزبير عن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم qالت أنha qالت kاna wuxuu ahaa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay يصلي mid tukada في ma byna أn yfرغa inta u dhaxaysa marka uu kaba faaruqo min صلاaة العشhاaء wahiy صaلaada عشhاaء alتي tii weeye yadcu naasu dadku ay ku magacaabaan ay ugu yeedhaan alcatabata kolley dee dadkao dhanna maahay waa acraabta saynu hore usoo maray wadantii xadiid kusoo aragnay nimanka acraabta iyo anay salaadiina salaadiina alcishaaba ama kitaabka ilaahay ku sugan magaceeda idinkaba qaalib noqon iyagaa catamo yidhaahae haddaba taa ay catamo yidhaahaana weeyaane walo axaadiista qaarkoodna dee iyadoo lafdiga iska mashhuuriya ama tacriifun ay uguba timi oo dee waxa weeyaan salaat lcatama xataa axaadiis inoo suganna ay kuba timi ila fajri ilaa fajriga laga gaadhayo waa salaada cishaaye markuu ka baxo ilaa waagu uu kaba beryayo intaa udhaxaysa weeye wuxuu tukanayay ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood yusallimu waanu salama naqsanayay bayna kuli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba dhexdooda maaha labadii ragcadood buu kala goynayaaye baynadu macnaa cadab aan kuma fasirno waa cadaba kuli ragcatayni waa taas salaat leyl masna masna sidii uu rasuulka ilaahay ba yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laba ragcadood oo kastaba marka uu tukado wuu salaamo naqsanaya markaa shan goor buu salaada dee salaamahooda labalabada ay ahayd marka dambena ragcaddaa keliguu tukanaya wa yutiru biwaaxidatin koob iyo tobankaa ragcadood bay ahayd ayuu habeenkii tukanayey intaa cishaa'iga iyo udhaxaysa waana inoo dambaysaa insha allahu tacaala iyadoo caaishana laba weydiiyey oo ay inoo sheegi doonto ama xadiidka inooguba iman doona biidn llahi tacaala inuu habeenka qeybtiisa hore dhexdiisa iyo aakhirkiisaba witrigiisa tukaday ujeeddadu koob iyo tobankan kalu habeen gelinkiisa hore tukadayba waa jiray dhexda waa tukaday laakiin markii dambe maxaa badnayd dee tii dambe xaaladiisii u dambaysanay ahayd habeenka gelinkiisa dambe waktigaa dambe inuu tukado ee laakiin de waa markaa cishaai inta laga baxo ilaa waana waktiga witrigu witrigu cishaai marka laga baxu gelaya ilaa waa uu ka baryana waa joogaan fa idaa sakata muadinu muadinku markuu aamuso min salaati اfajri salaada subax ujeedada aadaankeedii min aadaan salaati اfajr watabayana lahu lfajru waaguna uu caddaado oo ujeeddadu waagiibaa iftiimay waana waktigii dee muadinku aadaamayey waja'ahu lmuadinu muadinku uu yimaado ee waa muadinkii raatibkaaya uu lahaa arrinkana dee aadaankii waaba maa maqlaye laakiin waa ogeysiin uu ogeysiinaya haatan dadkii inay yimaadeen oo dee waktigii la gelaya ay gaadho waa nooc iclaam waktigii iqaamada uu ogeysiinayay ayuu qaama dee rasuulka ilaahina idan buu kaba dalbaya iqaamada alimaamu amlaku biliqaama weeye muadinku isagaa dee wadiifadiisa ay tahay waktigii markuu gaadho inuu aadaamo de markaa imaamka iyo idankiisa iyo amarkiisa iyo maaha laakiin de xagga marka la eega iqaamadii waktiga la aqimayo de taasi waa imaamkii bay kuba xidhnayd haddii markaa joogaba haddaba waa ogeysiintaas iyo istidaan nooc istidaan buu ugu imanayay ayuu qaama kacayay farakaca ragcatayni khafiifatayni waa sunihii subaxa laba ragcadood oo fudfudud ayuu markaas isagu tukanayay uma dajaca eg markaasuu jiifsanayay calaa shiqihi dhinaciisa alayman midig xataa yaأtiyahu lmuadinu lilqaama waa dee markaa taa hore waa aadaankii une waa ilaa markaa waktigii iqaadamadu ay gaadhayso ayuu dhinaca midig u jiifsanaya bal weli xadiid un baan haynaa koob iyo toban ragcadood rasuulku inuu tukaniyo salaadiisii habeennimo weliba sida xadiidka inoogu suganna laba laba ragcadood bay ahayd waana sida fadliga badan ee mudan walow aanay laazimtaasi ahayn ragcadna ugu dambaysiinayay intaas baa iyada xadiidkani waa xadiid keliya duruqdii laakiin waxaa inoogu sugan bal xadiidkan keliya oon leenahay waaba laba dariiq buu leeyahay riwaayada ayna hore yutiru minha biwaaxidatin faإida faraga minha iضajaca calىa shiqihi اlayman markuu ragcadda uu dhammeeyo witrigaa ayuu dhinaciisa midig u jiibsanayay ilaa dee aadaankii baaba dhowey muadinkii uugaba imanayo oo waktigii aadaankii inta la aadaamayo oo markaa waxaa riwaayada hore ama lafdiga hore inooguma sugan jiibsigan rasuulka ilaahay xagga midig u jiibsanaya inay ahayd salaada habeenkii dabadeed waa salaada markaa uu witriga dhammeeyo laakiin tan kale eeg waxaa inooguma sugan qaama farakaca ragcatayni khafiifatayni uma dajaca calaa shiqihi alaymani markuu labadaa ragcadood ee fudfudud ee sunnihii subaxaa tukado ayaa inta dee waktigii iqaamadu ay ka gaadhayso inay aqalku kuma tukanaya si aan sooba ogaanay e ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xagga midig uba jiibsanayay bal taasba weeyaan oo labada xaalo ayaa imaka xadiidkan caaisha inoogu wada sugan aimada qaarkood baa iyagu kolley waxaabay raajax yeelan idijaacan qabla ragcatay alfajri oo ay kaba dhigaana arinku istiraaxo iyo nasasho inuu ahayd ama uu ka dee habeenkii in badan oo kaba miduu salaad u taagnaa ama uu ku jirayba xataa fadhiba hadduu ku tukanayo waana kaa soo jeeday haddaba waa nooc istiraaxo iyo nasasho ay inta salaadii ay gaadhayso ayuu tan ulaba imanaya ama aadaanku gaadhayso horta taas bay istiraaxadaas bay ahaydba lakiin de waxa weeyaan kolley dawaaif culimada kaba mida waxbay kaba dhigeen de waa ficil waktigaas soo waafaqay istiraaxan ahayd waxay marka halkan la yidhaaho sunno ayay ahaydna inaanay ahayn oo kale ama taa horena waabay raajax yeelaane lakiin bal waxayn leeyahay labadii xadiid ama dee kolley riwaayaad kalena way jiraan shawaahidna barhkood baa yeelanaysa kaa hore ee xagga la eego salaada habeenkii dabadeed xadiid ibnu cabaas baa shaahid uba noqonaya kan kale ficilka xadiidka markaa asxaabu sunani wariyona rasuulka ilaahay inuu markaa uu tukado ama dee dhammaantoodba way wariyeen macawsuusha inuu dee jiibsan jiray iyo weliba laftii sunanta kuba sugan oo amar ahaan ahayd marka taas a labada ragcadood tukataan dhinaciina mid igu jiibsadayo waxyaala isna shaahid u noqonaya jire markaa waxa aan adigu leenahayna waa si kollayna uu kuba jamcinayo oo imaka halkan uu leeyahay arrinku isma khilaafayo ibtijaaca bacda salaati lail ama markuu ka faaruqayna waa waxa inoo sugan oo xadiidka inooguba yimi dee taasna kama dhalanaysa inaan tan kale kaba sugnayn tan kalena adigu way laba timi bal tan kale dee yar siqo amar bal haddii amar ahaan taasi usugnaato waayo waaba la odhan karaa ficil ubaaba xadiisku ayo laftiga amarka waxbaa kuba sugan ee dee siqada amarna way timi ama ficilkiisaa takarurayna waabuu yimi bacdigoodna sunnay kaba dhigeen adigu labada xaalaba rasuulka ilaahay waa wax inooga sugan bacda salaati markaa markaa uu ragcaddii witriga ka faaruqay oo waaguna uu dhow yahay inuu jiifsaday midigta u jiifsaday iyo markaa uu salaadii subax kaba baxay oo dee ruuxu aqalkiisa jooga ama masjid hadduu dee taasba isagoo rasuulka ilaahay kuba dayanaya iqtidaa birasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waaba dee aimada qaarkood sunnana way kaba dhigeen oo dee basi kuba sugan maba jirto taasi iyada waa mid xagga midigta u jiibsanayana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kollay dee waana tayaamukana waa jeclaa waktiyada kalena midigtiisaas waaba u jiibsan jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh halkanna waa kan ficilkiisuba ahaayo bal marka la jiibsanayo ama la seexanayo dhinaca midig kollay dhinacii kale waa ka horeynaya kana mudayo istixbaabkii waa inooguba sugan yahay lakin waxaa jira kollay culimada iyagoo dee kaba soo naqliyo kutub kala duwan ay kuba sugan tahay xikmada kuba sugan midigtoo loo jiibsado ayaa waxay kaba dhigeen oo ay dee usoo dhigteen qalbigii baa dhinaca bidix buu kuba sugan yahay marka madabka midigta loo jiibsado waa say usoo dhigtaan wey dee inooguma sugan bal sharaxaan iyana waata kuba sugan dee keyrkiina kuba sugan marka lakiin midigta loo jiibsado qalbigii baa sho aan dee meeshiisii mustaqir kuma ahayn ama mucallaqoo kala noqonayo ruuxii hurdadii baaba laba tegahayn oo dee waa inay hagaag hurdo fiican baanu uba helahayn ama hurdadii baan laba tegahayn bal taas bay yidhaaheen laakiin hadduu isla xagga bidix oo dee qalbigiina uu mustaqir noqonayo meeshiisii iyo dhinaciisii loo jiibsado waxaa la arkaa dee inuu intaa hore hurdadiisu kaba badnaato bal kollay taasi way yidhaaheene laakiin dee kollay tacliil nadar ku sugan yahay weeye sheekuna imaka halka naweyne qaala alculamaa buu kaba cabiro suu soo noqonaye horta nadarka ku sugani waxa weeyaan dee waxaan horena usoo maray inoona dambeeya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu yihi dee tanaamu cayni walaa yanaamu qalbi ama midig ha u jiibsado ama bidax ha u jiibsadee ishaydaa seexanaysa qalbigaygu oo markaa laba isaga labadiisa xaalo isku mid un baaba inu qalbigiisuma seexanahayn taas baana inoo dambayso horena waan usoo aragnay kolley caawana casharka insha allahu tacala inooguma sugantay arrinta kale jirtaana waxa weeye kolley ruuxu dhinaca uu isagu kolba qabatimo ee uu bartee caado u noqda ayuu baabu dee malaa hurdadiisa ama dee uu kuba nastaayo hurdo uba noqoto arrinku tacawud buu ku xidhan yahay maaha dhinaca kuma xidhnayo qalbigaa gees laalaadsamaya laakiin ruuxa tacawud ruuxa bartay inuu midigun uba jiibsado waxaa dhici karta hadduu bidixdii ujiibsado inay kuma adkaato inay dhinacii ujiibsan jirayba maahe oo arrinkan ay sheegayaan iyo istiqraaqan aan lagama helinoo bal markaa kollay iyada taas waa tacliil balamayaasha nadar uu ku sugan yahay oo halkan aynaan kuba tegahayne laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tayaamumkii uu jeclaa iyadoona inaan jaanibkaa kuba cilayn iyo tan ayuu dee bal matalan uu doorin jiray cajab gelin jiray ayayba imaka tani ahaydba bal markaa iyada intan weeye axaadiista iyada xagga rakcaadku way noo socdaane lakin waxaan ku yar joogsaday in intaa xada dajaca waxa weya cala shikoon leenahay labada xaalaba dee riwaayaadkii way kuba yimaadeen waxaynu markaa midkood ugaba tagno ee waxaan leenahay awqaadda qaarkeed haddii dee berhkood uu kaba tegi jirayna labada xaalaba waa wax rasuulka ilaahay kaba dhacayo وxdثني حرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب بhda الاسناaد وsاق حرملة حرملة waa xadيiثkii horun baan weli ku jirnaaye xرملة uu kaxeeye الحadيiث بمثله waa lfdiga aynu kaba soo baxnay ee uu bal mثaلا kaas oo kale sababta maka halkii hore xرملة un baa markii horeba inooguma sugnaaye iبن وهبna xرملة waa ka warinaye waa lakin iبن وهب xadيiثka uu ka wariyo sheekhu waa cمر بن الحارث maantana riwaayadan yunus اlayli labadooda ibnu shihaab kaba warinayo intan sheekha ibnu wahbi baa isbedelay haddaba xarmala kana xadiidkii kii hore lab oo lafdi laba mida ayuunbuu soo sheeg inoo soo naqliyey kayra lakin anahu lam yadkur ma sheegin وتبين له الفجر وجاءه المؤdن ولم يذكر mana sheegin الإقامة حتى يأتيah المؤdن للإقامة intaa midna kumay sugnayn وsائر الحadيث أmا xadيثka intiisa kale بمثل حadيث cمr سواء waa xadيثka cمr بن الحارث ayun buu laba mid ah iyagoo isku mid yihiin intaas baa riwaayadan dambe ee aan cمr بن الحارث riwaayadiisa ahayn ee يuنس الأyl riwaayadiisa intaasa adigu ay ku kala dunaayeen lakiن xadيثku waa kii hore وحdثنا بكر بن أبي شhيبة وأbو كرyب قال حdثنا عبد الله بن نمyر xا وحdثنا بن نمyر قال حdثنا أبي kلeyna de waxaan filaya haatan inoo kala cadaade oo waan kala garanayna un عبد الله بن نمyر de iبن نمyر bu imaka استعmaalay markii horena waa kan xadثna عبد الله بن نمyر yihi marka mar عبد الله بن نمyر شeek sheekhyadiisa u sheekaa imikana isaga u sheekh yahay de san horeba usoo ogaanay ninkan ibnu numayr horta ficlan ee numayr dhalay waa cabdullahi ibnu numayr kaas muslim sheekhyadiisa u sheekaa laakiin uu dhalay oo muslim u sheeko aadna uu axaadiis badan muslim ugaba wariyaa jiro moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr la yidhaha kaas baa in badan waxaa dhacda in awowgii loo nisbeeyo sida ruwaad kaloo kala duwan ba awowgood loogu nisbeeyo marka xadahana ibnu numayrta dambe waa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr marka aabbahan uu sheegayaana waa cabdillahi ibnu numayrkii marka horeba abubakr ibnu abi shayba iyo abu kurayb ay kaba warinayeen intaa marka wuxuu yihi cabdillahi ibnu numayr xadahanaa hishaamun عن أبي هشام بن عروة ويا أبيه عروة أyuu kaba warinaya عن عائشhaةa قاaلت كاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay يصلي waa tukanayey min الleyل habeenkii ثaلاثة caشhaرaةa رagcaة xadiidkii hore koob iyo toban baan soo hayna eg kale axaadiثeedu way noo soconaysaa mar un baynu dee isu wada geysanaynaay iyadoo weliba casharka ka dambeeyana waxyaala ay nooguba imanayaan kale haddii ala idhaaho caawa inaan gaadhahayn ثaلaaثa caشhaرaةa ragcatan saddex iyo toban ragcadood buu habeenkii tukanayey sebuu tukanayeyna yutiru waa witriyayey min dalika waa saddex iyo tobankaa bkhamsin شhan aduu bkhamsin شhan min dalika saddex iyo tobankaa kaba mida ayuu witri kaba dhigayay oo laa yejlisu muu fadhiisanahayn fii شhayءin shay rakacaadka kaba mida ilaa fii aakhirihaa ta ugu dambaysa mooye xadiidkana caaisha maxaa inoogu sheegaysaa oo waa uma almu'miniin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saddex iyo toban ragcadood inuu salaadiisa habeenkii tukanayey saddex iyo tobankaa ragcadood sideedda hore laba laba ayaaba u tukanayey shanta dambe uu iswada raacinayay atixiyaadna umuu fadhiisanayn ragcadda ugu dambeeya uu kagaba baxayo ayuunbaabu atixiyaadsanayey marka maxay noqonaysaa shan iyo sideed waa saddex iyo toban marka halkan sunihii subaxa kumaga jiro oo halkaa hore haddaan sunaha subaxa ku darano saddex iyo toban koob iyo tobanka ku ahayd waa wax ka baxsan ee saddex iyo toban ragcadood oo salaadii habeenkiia witrina uguma dambeeyo welibana shanna uu israaciyey witrigo adxiyaadkii mid keliya uu kaba dhigay taas baa rasuulka ilaahay salaadiisa habeenka ay ahayd bal tanna waa riwaayo وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdة بن سlayman xا وxadثnaه abو كرayb qال xadثna وkiع وabو usamta kulhm عan هisham wa وkiع بن الجراح iyo abو usama حmad iبن usama iyo cabdة بن سlayman waa intaas ayaa dhammaantood xadiidka ayay ka warinayaan هisham iبن curwa بhada الاسناadi عan abيha عan caiشhata xadiiثkuna waa kaa hore وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna layثa عan يزيد بن أbي xabيb عan cراk بن مالك عan curوaة أنa caiشhaةa أخbarته bal يزيد بن أbي xabيb waa nin caalimo oo reer masr ahaay oo taabiciintii kaba mid ahaa bal waxaaba la yidhahaa intii isaga dee kaba horeysay iyo reer masr waa de khaasatan malaha waktigaa hore taabiciintii waaweyneyd iyo intii kuba dhoweyd cilmigoodu qisas iyo akhbaar iyo ghazawaadka iyo maqaazida iyo taasu u badnaaye waa ninka aad u markaa u faafiyey u bastiyey dabadiina dee halkaa cilmiga kaba sii faafay ka hadal lagaba hadlo xalaal iyo xaraam iyo umuurihii dee markaa axkaamtiya lagaba hadlo yaziid ibn abi xabiib ciraaq ibnu malikna waa taabici curwa markaa saddex taabici baa kuba jira kolley ciraaqna hore inuu soo maray waa nin isna culimadii caamiliintahayd kaba mid ahaa oo kolley reer bani khifaar ah waktigii kolley cumar ibn cabdilcaziizna de waa dadkii laba talin jiray oo malaha waxyaalihii uu ku boorin jirayna wuxuu kaba mid ahaa madaalimtii dhacday dee dadkii kaba horreeyey nimankii reer bani umeye kaba horreeyey madaxda ahaa iyo khulafadoodii wixii madaalim iyo dhibaatooyinkii oo de in badanna uu kolley wax kaba qabtay waa dadkii ku dheerinayey ama xoolaha in la qabtay iyo waxyaalahaasoo maalintii cumar markii uu dhintay ibnu cabdilcaziiz uu qabtay yaziid ibnu cabdilmalik ayaa dee kolley arrimaha daraaddeed ayaa loo dabagalo waxaa loo soo masaafuriyey jaziirad dahlak la yidhaaho inagamama dheero eritrea imaka raacsantay dahlak de waktigaa horena reer bani umayaad ninkay adigu ama ay doonayaan iyo ciqaabayaan iyoba halkaa lagu soo xidi jiray meel nabad lagaga noqon jirana mahayn waa jaziiro yar oo cidhiidh iyo kululayn oo dee markaasoo ay odhan jireen fa kullu man xallaha haliko taaswa halkii buu kuba dhintay kolley boqol iyo saddexdiiyo meelahaasoo ciraaqka dahlak buu kuba dhintay waa ninka isagoo culimadii caamiliinta kaba mid ahaa arrimahaasna dee halkaa loogu soo masaafuriyo halkii buu kuba dhintay ciraaq ibnu malik can curwata ana caaishata akhbaratu caaisha u warantay oo waxay ugu warantay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana yusalii waa tukanayey halaaa casharata saddex iyo toban ragcatan ragcadood ragcatay lfajri maca ragcatay lfajri eeg waa koob iyo toban sida xadiidkeedii hore labadii ragcadood subaxa marka lagu daro oo la yidhaha de waa habeen isaguna wakti uu sii baxayaabay dhaceedba de ama bilo de waa khaasatan habeenka waa baxaybe saddex iyo toban bay isku noqonaysaa marka maxay noqonaysaa salaadiisa kale ko iyo toban bay ahayd haddii labadaa loo geeyana saddex iyo toban welina arrimu way noo socdaan waana kuwan waayo waxaan doonayaa inaan mar isla wada khulaasayno un axaadiista iyadoo weliba qaybo muhimi ay harsanaanayaan xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى malik can sacيid بn abi sacيidi الmaqburiyi can abi سlmةa bn cabdالرaحman anahu sa'la caaishaةa abu slma ibn cabdالرaحman baa caaisho weydiiyey oo wuxuu ku yihi oo kolleyna de marka lasoo dhaafo curwo iyo qaasim iyo qolooyinkaas waa dadkii axaadiisteeda aad uga badsaday ayuu kaba mid ahaa waxaana laba yidhahdee umu kulsuum binta abi bakrin baaba naas ku duday may dhalina laakiin naas bay kuwa dudo markaa khaalo radaac bay uba ahayd oo waa usoo geli karaye annahu sa'ala caaishata kayfa kaanat seebay ahayd salaatu rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam fii ramadaan salaaddii rasuulka ilaahi ramadaan tukanayey bal iiga warramo seebuu u tukanayay qaalat waxay tidhi ma kaana ma ahayn rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay yaziidu fii ramadaana ramadaan iyo walaa fii kayri kayrkii toona mid kaba ziyaadiya oo ka badiya calaa ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood ramadaan hadday tahay yo ramadaan kayrkeedba koob iyo toban kamuu badin jirin taas bay tihi salaadiisa u habeenkii tukanayo si u tukanayeyna yusalii waa tukanayey arbacan afar ragcadood ayuu tukanayey daahirkuna si wuxuu afar israacinayey weeye oo afar uu israacinayey falaa tas'al ha weydiinin oo cid ha weydiin can xusnihina wanaaggooda iyo waduulihina dheerarkooda ujeedadu dee dherarka uu dheeraynayo rasuulka ilaahi hadday qiraa'ada tahay ee dhici karto inaynu inagu boqol ragcadood ka tukan jirnay oo ka de muddo adugu wax badan aan kaba tukan lahayn ragcad keliya u taagnaanaya iyo si u fiicnaynayo khushuucdeeda iyo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyagana wada dhaadheeraynayay taas waa wax daahira muuqda cidi aanay kaaga warrami karayn oonay kuu tilmaami karahayne cid ha weydintaasba ujeeddadu waxa weeyaan marka la eego umuurahaas waa duhuurka jaanibkaasi u muuqdo ayay yihiin wax ka maarmaya ka kaaftoomayba in la wax laysaga sheego oo la tilmaamo oo la sifeeyo waa shay dee macuud oo la garanayo lagu ogaa uma yusalii arbacan haddana afar buu tukanayey falaa tas'al can xusnihina wa duulihina xusnigooda iyo duulkooda toona cid haba weydiin uma yusalii halaatan haddana saddex buu tukanayey waa afar iyo afar iyo saddex waa koob iyo toban ragcadood waana inta ay tiri kamuu badinahayn saddex oo dee imaka waa suurtagal inuu laba laba u tukanayey dee inuu iswada raacinayana daahirka xadiidkayta waa dee daahir une maaha dee sariix kuma ahay faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu waxaan ihi ya rasuula allahi oo malaa marka afarta iyo afartaa tukado ayuu ama yar jiibsanayey isagoon saddexdii weli tukan ee si u yar nasto oo dheerar taagnidii badnayd ee in badan taagnaa iyo dheerayntii sujuud iyo rukuuciyo uu dheeraynayey taas bal uu yar nasto uu raaxaysto markaasaa waxaan odhanaya atanaamu miyaad seexanaysaa qabla an tutira waa saddexa intaana markaa waa kala faslinaya bay tahay intaanad witrigaagii tukan miyaad seexan faqaala wuxuu yihi rasuulku uu yihi oo uu odhanayay ya caaishatu caaishaay ina caynaya tanaamaani labadayda indhood baa seexanaya walaa yanaamu qalbii qalbigayguma seexanayo ee hurdadii markaas wax xadasiya waxyaalaha caynkaasa oo hurdadaydii bal matalan taas waan ogaanayayo igama jabinayso dee qalbigayguna ma seexanayo qalbigaygu waa kaa soo jeeda indhuhun baaba seexanayo marka in dee waxyaalahan aan aan kaba tago ama ay dhaafaan umuurahan iyo witrigani meesha maba taalo kollay dee arrintii horeynu soo marray rasuulki ilaahay iyagoo habeenkii oo dhan guuro gelayo aakhira leyl degay ay markaa kaba seexdeen salaadii subax oy dhaaftayna waxay leeyihin dee waaga berigiisa iyo duluuca iyo waxyaalahaasi indhahay ku tacalluqaano lagu ogaanayaayo dee taasi waa laakiin qalbigu waa xadadka iyo waxyaalaha caynkaasa iyo umuurahan kale ee taas ayaa dee isaga wadiifada ama waxyaalaha dee uu ruuxu kuma ogaan karo ku dareemaya ay tahay oo taasi waxay ku tacalluqsanayd dee indhaha de gees kalena waa habeen dee in badan ay soo guuro gelayeen maalintii ay socdeen oo laba daalanaaya bal markaa imika maxaa inoo yaalo un imika halkan koob iyo toban ragcadood imika dee rabadaan iyo rabadaan la-aanba koob iyo toban ragcadood rasuulku inuu tukanayey bal haddaan idhaahno daahir bay istan kuba tahayna waaba isagoon laba labadii utukan iyadoo inu soo maray inuu laba laba uu tasliimsanayo kollay dee taas ficilkiisii badnaana inuu laba laba ragcadood kaga baxay ahayd qawlkiisna salaatuleyl masna masna baaba dee iyadna qawlkiisu aydoo sidaa fadliga badan weeye lakin taa inka badanba rasuulka ilaahay waa israaciye waa tan aan soo aragnay shan ragcadood inuu israaciyey isagoo sagaal israaciye ama toddoba israaciyena waa wax inoo dambeeyo kitaabka inoogu sugan insha allahu tacala aan arki doona bal weli way socotay axaadiisteedii وxadaثna mحamed بن المsنى qala xadaثna بn abi عadiyin isagana mحamed ba la idhah lakin abihi ibrahim ba la idhah abu cadi waa awowgii qala xadaثna hishaam عan yaحyى عan abi saلمةa qaala imika waxaan soo haynuun in yar de xadiidkan abu salama wax kii kaba horeeyey hishaam duruqdiisii oo hishaam ibn curwa عan abihi عan caiشhata imikana waa xadiiث caaisha un waxay noogu sugan xadaثna hishaam عan yaحyى عan abi salamata waxa weeye bal abi salamana imika duruqda hore adigu dee hishaam bn curwa marka lakiin in badan baan soo aragnay hishaam kan dambe yaxya ka warinaya waa hishaam ibn abi cabdillahi sambar ama hishaam dastawai imaamkii loo yaqaanay yaxyuna waa yaxya ibn abi kasir weeye hishaamkani maaha ina curwe yaanay bal taas iska kingelinun عن أبي سلمة قال أنه قال سألت عائشة عن صلاة رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم عاشhaan weydiiyey صلاadii رasuulka ilah habeenimo faqالت kana يuصلي ثaلaaثa caشhaرaةa رagcaة hadda markii horena isaga kii imika koob iyo tobankana isaga inoo warinaya saddexiyo toban ragcadood marka maxaa yuصلي ثamaana رakaعaaتi sideed ragcadood buu tukanaya rasuulka ilaahay uma yutiru haddana hal witriya ayuu raacinayo waa sagaal ragcadood halkaasi uma yuصلي waa tukanayay ragcatayni laba ragcadood walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiya ayuu laba ragcadood tukanayay faida araada marka uu doono waa cashirkii xalayto xadiidkii aan kuma joogsanayn imakaan dib ugu yar laabnay waa tan lain xaala inoo soo socoto gaar ah oo xadiidkaa horena aan kuma fasirayno faida araada marka uu doono an yarkaca inuu rukuuco qaama uu kacayo farakaca uu rukuucayay uma yusalli waa tukanayay ragcatayni laba ragcadood bayna nidaai waliqaamati aadaanka iyo iqaamada dhexdooda min salaati subxi salaada subax xaggeed ka ahaadayba ayuu tukanayay bal xadiidkana maxaa inoogu sugan imika halkan saddex iyo toban ragcadoode laakiin saddex iyo tobankii ragcadood waxaa ku jira labadii ragcadood ee sunnaha subaxa ahayd labadaa markan ka saarno koob iyo toban bay noqonaysaa oo saddex iyo tobanka imika halkan kedii hore saddex iyo tobanka sariixa ku ahaa ee shani ay ugu dambeysay maaha kani labadii rag markii uu tafsiiliyey waa kan laba ragcadood oo aadaanka iyo iqaamada udhaxaysa sheegay ma labadaa markan ka goyno waa koo iyo toban ee arrinka jiraan waxa weeye isagoo rasuulka ilaahay witrigii laba yimi ragcaddii witriga ayd lababa yimi ayaa muxuu sameeyey inuu waxa weeyaan laba ragcadood uu fadhi kuba tukaday taas buu sameeyey bal taasi waxa weeyaan iyadana xadiidka waa wax inoogaba sugan rasuulkii ilaahay yaanay badnaanin wuxuu laaziminaya aanay noqonina waa wax inoogaba sugan culimada qaarkood baa dee bal matalan iyagoo axaadiistii kale kuba timi rasuulka ilaahay inuu witri salaadiisa ugu dambeysin jiray waa wax dee saxiixeyn iyo keyrkood ba inoogaba sugan waanay badan tahay waxaa kaloo badan rasuulka ilaahay inaga ina amray salaadeena inaan ugu dambeysiino witri ijcaluu aakhira salaatikum fi leyli witra ama bileyli witran waa xadiidka صaxiixeyn faida khashita subxa fa marka fautr biwaaxidatin iyadna waa xadiid صaxiixeyn salaada habeenku waa laba laba eh markaad waagu inuu kaa beryo ka baqato ragcadoo dee axaadiisaasi ta badan weeyo barhkood baa iyagoo taa eegaya bal tan dee waxa weeyaan qowl marjuuxun kaba dhigo o aan kuba tugine bal waxaan leenahay xaaladani waa xaalo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba sugnaatay laakiin maha wuxuu laazimay waana xaalo sunno imika lagama dhigayo lakin waa libayaani jawaazun taasna hadday dhacdo waa dee shay iyadu bal matalan banaanun ayun baa imika tan lagama dhigaya o axaadiisii kol hadday sugnaato aan jamcin karayno on isu geyn karayno inaan markaa kala raajax yeelo oo barhkooda aan kaba tagna barhkii kale iyada taasi daariiqii axaadiida lagu jamcinka jiray maha de ani dee cudurdoobin in la jamcin karaa ee muhimku san kuma jamcinaynaana waxa weeyaan un rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh axaadiisii uu inagu amray ama uu laba imanayay in aakhira leyl ama salaada habeenkii witri loo dambaysiya waa wax inoo sugan waana xaalada dee aynu leenahay waa inaynu ku camal falloo inoo badan arrinta rasuulka ilaahay kaba dhacday wuxuu badsadayna maaha ee waxay tahay waa libayaan jawaas oo taasna rasuulka ilaahay hadday kaba dhacdo ee ay kaba dhacday waa shay jaa-iza ee laakiin imaka sunno halkan lama odhanayo arrin baa laakiin imaka meesha imanaysa oo caaisha imaka halkan waxay kaba cabirtay lafteena in imaka inay kaana yusalli cibaaradana waxaa la odhan karaa de waxay keenaysaa istimraar oo wuxuu ahaa mid tukada saasuu yeeli jiro si wuxuu taa badsaday oo kale bal taasna waxaa arrintu ay tahay un in kolley ficilkan kaana waa ficilkaasun waa ficil maadiya un waxa weeyaan un istimraar iyo dawaamna ma keeno walow cibaaradan kana yafcalu kada kol de haddii qariino iyo siyaaqina tusaya in loogaba jeeday taas laguma xamba laguma xambaarayo lakiin siday dee muxaqiqiinta usuuliyiinta aktar culama ay idhaahaan laftada kaana kama laazimaysa dawaam iyo takraari wax mar keliya la sameeyey ayaaba loo isticmaali karaa in la yidhaho kana yafcalu kada yo bal caaisho xadiidkeeda oo inoo dambeeya lakiin xaj kuba iman doona ayaa maxay tihi kuntu udayibu lirasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam taas waaye qabla an lixillihi qabla an yadufa intaan u dawaafin waktigaa uu taxalulayo ayaan dib u marin jiray mar keliyaanay taasi dhacday oo xajatulwadaacun mar kale mabay dhicin kuntuna way kaba cabirtay bal waxaan leenahay siiqadanna waxba istimraar ma keenayse waa wax marar ka dha mar ka dhacay ama laba ama dee wax yaroo kooban kaba dhacay rasuulka ilaahiyna aanu laa daa'imin innagana aanu ina amrin markaa bayaanuljawaazu ma kaba qaadina dee haddii taasi ay dhacdo ruuxay kaba dhacdona shay jaa-isa ay tahay walow sii mudnayd dee salaadii habeenkii in loogu dambaysiiyo witrigaa ay tahay ama xagga koob iyo tobanka dee labadan markaan kaba saarno axaadiis hor inoo waafaqaya welina axaadiisu way socotaa وxdثnي زهير بن حرب قال xdثnا حuسين بن محمد قال xdثnا شhيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة وxdثnي يحيى بن بشر الحريري قال xdثnا معاوية عن بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله waa xadiidkii imakaba yaxya un abu salame kaba warinayo waa kan imaka magaciisii laynoo dhameeye kii laftigiisiiya wax laba mida hayra ana fi xadiiihima labadan nee dambe xadiiskooda waxa kuba sugan fi xadiihimana wuxuu leeyahay markii hore yaxya bn abi kasiir hishaam udasawai baa kaba warinayo waa riwaayadii hore imakaan dee laftigeedu inoo dhamaan laakiin dariiqan labaad ee mutaabac ahaanta uu laba yimi iyo dariiqa saddexaad midna shaybaan baa yaxye ka warinaya midna waxaa ka warinaya mucaawiyat bnu salaam baa yaxya ka warinaya markaa labadan weeye waa shaybaan iyo mucaawiya ayaa xadiiskooda waxaa ku sugnaa tisca rakacaatin qaa'iman yuutiru minhuna weeye oo rasuulkii ilaahay marka hore sagaal ragcadood dee waana taasoo labalabuu isagaba tukanaya witriga waa u dambaysiinaya waa sagaal ragcadood buu tukanayay yusalii tisca rakacaatin qaa'iman xaalu yahay isagoo taagan oo yuutiru markaa waanu witirayayoo minhuna fiihinana ususha qaarkood way dhacday waana laba macnoo islaba mida maxaan odhanayna aan ku laqbaysanaa yuutiru biwaaxidatin minhuna wuxuu witri kaba dhigayay mid sagaalkaa kaba mid ah dabadeedna labada ragcadood ee kalu fadhi kuba tukanayay waa xadiiskii une وxdثnا cمر الناqd qال xdثnا سفyاn عن cabd للhi بن أbي لبيd أنه سمca abا سلمة weli abا سلمة xadiiskii baa inoo socda qال aتيت عائشhaةa fqلت waxaan idhi ay umma hooyoy waa uma اlmuؤminiine aydanna waa tii xarfunida ahayd ama cidda dhow loogu dhawaaqayay akbirini waxaad iiga warantaa can salaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii faqaalat waxay tidhi kaanat salaatuhu salaadiisu waxay fii shahri ramadaana wagayri waana salaadii habeenimuu sheegayaa ثalaaثa caشharaةa ragcatan saddex iyo toban ragcadood bileyli habeenkii minhaa ragcat alfajri waxaa saddex iyo tobankaa ka mid ahaa labada ragcadood ee subaxo bal adigu xadiidkan abu salama koob iyo toban ragcadood baa inoogu sugan waa intaa weeye kayfiyaadkiisu dee laba riwa aan aragnaba laba siiqe laakiin koob iyo toban labadii ra marka saddex iyo toban la yidhahna labadii subaxa ku jiro dee iyaguna salaadii habeenkii ka mid maaha xadaثana bnu numayrin قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهي عائشة أياana soo korisay cidda rumoona u ahayd oo dee aabihii ayay xagga aabaka walaalahaayeen markii aabihii la dilayna ee waktiyadaas waxa weeye masar lagu dilayna iyadaaba dee markaa ay kafaaladeeda kuba sugnaayeen oo sooba korisay qaasim qaala wuxuu yihi markaa qaasim samictu caaishata taqulu kanat salaatu rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay salaadiisu waxay yihi min aleyli ay fi leyli cashara rakacaatin waa salaada shafciga toban ragcadood wayutiru waanu witirayey bisajdatin sajdadu bmanaa biragca weeyo xalayba taa waan soo aragnay waa ragcad ayaanu ku witirayo koob iyo toban bay noqonaysay wayarkacu waanu tukanayey dayne saxarka ama akhira leil marka uu tukanayo ee wakti yar dabadeedna waagii uu beriyo ayaa wuxuu tukanayay ragcatay ilfajri subaxa labadiisii ragcadood fa tilka halaata casharata ragcatan markaa markaa isugeyn maca sunaha subaxa wuxuu noqonayay saddex iyo toban ragcadood ayuu noqonay ayaa salaadiisu ay ahaydba waa marka labadii ragcadood subax lagu daro bal axaadiideedu waa inoo socotaa axaadiis caaishana weeye de waan aragnay inay kolley waxyaala ay ku yar kala duwanyiin ay jirto ee waxaan doonayaa bal intaan israacin karna inaan sii raacino iyadoo aan hadda de casharka kaka dambeeyey waxyaalahaasna ay umuurahan inoo sii socon doonaan oo ay noo soo socoto sagaal ragcadood uu isxidhiidhiye rasuulka ilaahiy toddoba uu xidhiidhiyeyba sida shan uu xidhiidhiyo bilaa tixiyaad aha imakaan usoo aragnay وxadثna أحmed بن yuنus أحmed بn cabdالlahi بn yuنus weeye oo yuنusku waa awowgii kolley iyadoo uu dhan yahay magacuna kitaabka waan kusoo aragnay qaala xadaثna زuhayr qaala xadaثna abu isحaq زuhayrna waa ina mعaawiya abu khaysma qaala xadaثna abu isحaq y وxadثna يحيى بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmةa عan abi isحاq qaal eg abu khaysamahan marka dambe soo noqday waa زuhayrkii un waa kunyadiisii qaala wuxuu yihi markaa abu isحاq الsabici baa odranaya sأltulأswad بn يزيd aswad بn يزيd baan weydiiyey cama xadaثathu caaishaة can salaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay waxay caaisha ugu warantay rasuulka ilaahay salaadiisii waa habeenkii tukanaya ay uga sheegtay ayaan weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya aswad qaalat caaisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yanaamu mid seexda awala leyla habeenka bilowgiisa oo habeenka gelinkiisa hore wuu seexan jiray markuu cishaayiga tukado dabadeed wa yuxyi wuu noolaynayey aakhirahu habeenka aakhirkiisa ayuu noolaynayay o gelinka dambe habeenkii ayuu cibaado u kacayay uma in kaanat lahu xaajatu markuu habeenkii salaadiisa tukado in kaanat lahu hadday usugnaatay xaajatun xaaja ilaa ahlihi ehelkiisa qadaa xaajatahu xaajadiisu gudanayo ujeeddadu markuu salaadiisa dhammaysto hadduu markaa dee uu markaa xaajo ama dan uu leeyahay ehelkiisii inuu la kulmo waa la kulmayeyba markaas oo uu tegayay xaajadiisu gudanaya haddii kalena dee uma yanaamu uu seexanayay halkan may sheegin maydha uu maydhay weysaysi may sheegin oo laakiin dee taa in ay ruuxa hadduu doonayo intuu janaabaysan yahay inuu seexdo inuu weysaysto bal dee amarna kuba yimi rasuulka ilaahayna dee taasba axaadiista waa inagii soo mareen laakiin dee sunun bay ahayde waajib may ahayn fa idaa kaana markuu ada waa markaa hadday dhacday inuu junubba yahay kuna seexday taas waktigii waagiina waa dhow yahayba wakti dheer ma aha fa idaa kaana markuu ada cinda nidaa'i lawali dhawaaqa hore agtiisa markuu ku sugan yahay ama aadaanka hore qaalat caaisha waxay tidhi wasaba waa boodayey walaa wallaahi aswad baa leh ilaah baan ku dhaartee maa qaalat may odhan qaama oo waa siduu dee daacada ugu nashaadaysnaa aanu u wahsanahayn ayuu markaa aadaanka maqlo rasuulku waa boodayo taasi waa nashaadkiisii iyo surcadii iyo degdegii uu khayrka uba degdegayey ayay balaba markaa taasi ahaydba marka wuxuu leeyahay kamay cabirin qaama uu kacaye wasababay kaba cabiraysay oo markaa waxa uu leeyahay halkan shaarixu waxaa ku sugan alihtimaamu bilcibaadati waliqbaalu calayha binashaadin wahuwa bacdu macna alxadiidi صaxiixa almu'min اlqawiyu khayru axabu wuxuu leeyahay xadiidka almu'min اlqawiyu khayru axabu ayaa macaanihiisa waxaa kaba mid a waa ruuxa cibaadadii iyo daacadiisiina quwada kula weeye xaggaasna u nashaadaysan bal matalan taas haddaba taasay rasuulka ilaahay laba imanaya qaama fa afaada calayhi lmaa wuxuu ku shubayey korkiisa biyo ayuu ku shubayay waana caaisha aswad baana inoo soo naqonaya aswad baa muxuu yidhi haddana walaa wallahi baan ku dhaartay may odhan laadu waxay taakiid u tahay nefyiga ka dambeeye maa qaalat may odhan iktasala halkan faafaada calayhi ma ay kaba ti ayay tidhiye dee waana isla macna une iktasala may odhan waana aclamu aniguna waan garanayeyba maa turiid waxay ula jeedo afaada calayhi lmaa biyuu kuma shubay u maydhanaya weyo de waa taa xaajada marka horeba soo sheegtay wain lam yakun haddaanu ahayn junuba ruux janaabaysan tawada waa weysaysanayey wuduu'a rajuli lisalaati dee markan uu kaco waysada ninku uu salaada u weysaysto waa weysan buu laba imanayey uma salla ragcatayni labadii ragcadood ee sunnaha subaxa ahayd ayuu tukanayey bal iyadu tanna ee xaggii tiradii salaada iyo siduu markaa inooguma sugnaa ee ta inoogu sugani waxa weeye habeenka aakhirkiisa inuu rasuulka ilaahi waa sidii u badnayd inuu tukanayey habeenka inta horena inay dee maalintiina hawlihiisiibu kuma jira uu seexanayey dee arrintan kalena ruuxu isagoo witirgiisii dhamayso waagu dhow yahay hadduu ehelkiisii la kulmo wax dhiboo ku jirtaa mama jirto taasna inuu laba imanaya balna imaka halkan weysaysi iyo maydhasho may sheegino dee taa hore inu soo maro aan leenahay taa horena sunun bay ahayd lakin waa sida mudan taasna cibaaradan uu yihi faida kana cinda nidaa-i lawali dhawaaqa hore markuu agtiisa ama uu kuba suganya ujeedadu dhawaaqaa hore la dhawaaqo weeye ayuu ficilkan laba imanayey waa hadduu janaabaysanya haddii kalena weysaysanaya labadii ragcadood buu tukanayay nida ilaa wal qolooyinkii kitaabka sharxay barkood kale sharxana haya hadal laguma sugnee waxaabay kaba dhigeen aadaanka hore subaxu leeyahay labada aadaanna way isku dhawaayeenoo wax weyn oo saasoo udhexeeya may jiran oo waktigii rasuulka ama dee sidaas nuyin ama wax kale fog maaha aadaanka hore waxaa xikmadiisu ay tahayba ee dadkii inay kii isaga waxa weya salaad tukanaya ogaado waagi waa baryayay uu iskaba joojiyo kii suxuuranayay waktigii baa dhowey inuu suxuurto kii kale hurday inuu salaadii ukacu weysaysto waa in xawaajtaa laga gudan karo intaasaa udhexayse maha saacad iyo in ka badan iyo inay udhexaysay taasi iyada may ahaynba bal markaa tan bay kuma fasireen laakiin waxaa inooguma sugan labada ragcadood buu tukanayey ee aadaankaa horena agtiisa labada ragcadood lama tukado bal imakan waxaan kuma fasirayna walow bacda shuraax ilkitaab taa ay yidhaaheen anida awal waa dee meeshii laba dhawaaq oo kalaaba jiro aadaankii marka iqaamada loo eego iyaduna waa nidihii una beyna kulli aadaanayni salaatune kaasaa ka hore noqonaya kolley axaadiis kala duwan oo jaanibka aynoogu timina waabay jirtaayo iyadoo laga cabiray aadaanka uun marka loo eego iqaamada binis bukhaariyabay dhaceenba iqaamada marka loo eegu dhawaaq isna aadaan yahay aadaanka hore laga ero kii koowaad buu noqonaya ama kii hore uu noqonaya marka iqaamada loo ege bal tanna waatan kuma fasirayno walow bacda shuraax halkan ay taa yidhaaheenba oo dee kolley malaa masala iskaba imanaysa oo asalaatu khayru min annoom waktiga dee mudan ama ke ma aadaanka horea la odhanaya mise aadaanka dambe oo kale iyo waxyaalo taas oo kale oo dee kolley la arko meelana in lagaba camalfalo in kaa hore un laguma daayo ka dambe aan laba odhan bale xujadoodna ay tahay un de cibaaraadka meelaha kuma soo aroore aadaanka hore marka ay tahay ayaa taa la odhanaya cibaarada taa sariix kumaba aha bal de axaadiista qaarkoodna aadaanka hore wuxuu ku dhacay un aadaankan iqaamada kaba horeeya ayuu kuba dhacayay bal saxaabigii la baray ee rasuulka ilaahay waayo xadiidka bilaal iyo kumay jirin iyo dee abd marka cabdillahi ibnu zayd iyo waa abu maxduure xadiidkiisay kuma timiyo maka ahoo laba aadaane isaga ti uu rasuulka ilahi markaa u sheegayay aadaan iyo iqaamay ma ahayd oo bal waxaan leenahay kolley xumaha wax dee umuuraha kolley meelaha jira daliil sariixoo caddaynaya un aadaanka hore waxaa looga jeedaa aadaanka qubiil alfajri la aadaamayo inuu yahay kolley taase tanna waxaan leeyahy nun imika aadaanka hore waa iqaamada markuu taa maqlo ayuu ficilkan laba imanaya waa kan labadii ragcadood tukanaya waa laba ragcadoodna aadaankaa dabadi baa la tukada ma lama tukado dee ka hore dabadi xadaثna abubakr ibn abi shaybata abu qurayba qaala xadaثna yaحya بن adm qala xadaثna cmar bn rusayqa can abi isxaaq can اlaswad can caaishata qalat anaha qalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada min aleyli habeenkii salaada ayuu tukanayay xataa yakuna ilaa uu noqdo akhira salaati lwitru waayo taa hore ay noo soo naqlisay waa wax marar dhacay oo libayaan iljawaaz uu laba yimi waa tan oo ilaa salaadiisa waxa ugu dambeeya wuxuu tukadaba uu witri noqdo ee ragcad ama in kaloo israacsano lakiin tiradoodu aanay buuxin un oo dhiman ayuu witr kaba dhigayay oo uu salaadiisa ugu dambeynaysay xadaثna hanaan bnu sariy qala xadaثna abulaxwaasi can ashcaa ashcas ibn abi shactha wa can abihi abi abushactha iyagana horeynu marar usoo aragnay waa sulaym ibn aswad abushachtani maha jaabir ibn zayd can masruqin qaala anahu qaal masruq baa wuxuu yihi sa'altu caaishata caaishaan weydiiyey can camali rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay camalkiisii faqaalat waxay tihi kaana wuxuu a yuxibu mid jecel addaa'ima camalka joogtada iyo daa'imka ayuu jeclaa xataa riwaayaadka qaarkood waa in qalla haba yaraadee kaas buu jeclaa oo dee camalkaa daa'imka intaa uu ruuxu camalkii laba imanayo ajrigii baa u soconaya ajrigi waa u socdaa oo isagii de waa ruux khayr ku jira daaco laba imanaya ajrigi iyo sabaabka waa u socdaa haddii laakiin camalki intuu waqtiya qaarkood isku daaniya marka dambe uu ka tago ajrigi waa kaba go-aya oo bal matalan saas daraaddeed waa camalkii yaraa haba yaraadee kol hadduu joogto yahayna dee markaa muddo aan la dayn ajrigiisi waxaa badan badan unbuu noqonaya kaasuu jeclaayo taasna ay keenayso ruuxu bal xaggii daacada iqtisaad iyo si dhexdhexaysiya uu laba yimaado aanu ku xeel dheeraan waayo hadhowtaa ma wadi karo ee camalkaa uu axwaasha iyo hadduu weynaado iyo haddii wax kale la soo darsaanba uu had iyo goor laba iman karayo ee u soconayo inuu camalkiisi iyo raatibkiisi kaba dhigto taas buu jeclaa rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi aya xiinin kaana yusallii waqtigee buu rasuulka ilaahay uu tukanayey salaada habeenkii faqaalat waxay tidhi kaana wuxua idaa samica markuu maqlo asaarika ka qaylinaya ee dhawaaqaya waa diiggii weeye dee habeenka gelinkiisa dambe ayaanu dhawaaqa bilaabaa dee rasuulka ilaahay gelinka hore uu seexanayay gelinka dambe waa kan kacayay tuluska dambe haba kaco ee bal waxa weeyaanuun markaa uu maqlo diiga dhawaaqiisa oo dee isaguna nisfa lail wax ka dambeeya dhawaaqaya markaasuu kici jiray rasuulka ilaahay qaama fasalla wuu tukanayay xadaثna abu quraybin qaal akbarana bnu bishri can miscari can sacdi can abi salamata can caaishata qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi ma alfaa muu helin rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay aلsaxaru اlأclى waa suxuurta sare macnaa waa waktigan saxarka ujeedadu asaxar اlأclى waa asaxar اlakhiir oo laqitu biaclى saxarayn bay soo naqliyaan in laba yidhaaho oo waxa weeyaan waa waktigaa waaga berigiisa kusoo dhow ee de wax weyn aadaanka hadda mana dhacayoba ay tahayna ruuxii saa'imkaana inuu suxuurtaba waktigaa adigu saxarkaa dambe ee aadaanku dhow yahay aqalkayga kumuu soo kama helin saxarkaasi fii beyti aw cindi ilaa naa'iman inuu yahay mid hurdo mooye caaisha waxay leedahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh horta sida inoo dambaysa habeen bilowgii iyo dhexdii iyo aakhirkiiba salaada uu kacay waanu tukaday laakiin witrigiisu wuxuu markii dambe ku dambeeyo u badnaa aakhira lail waana taaxa markaa taas bay ahaydba laakiin maxay leedahay dee markuu rasuulka ilaahay habeenkii hadduu suluskiisii dambe kaco in badanna salaadii iyo cibaadadii iyo kuma jiro qur-aan akrintii markaa waktiga waagu berigiisu dhowaado waaba kanoo aynu soo aragnay inay tidhi xadiidkii imakaan kaba soo baxnay markaa uu dhammeeyo hadduu xaajo ehelkiisa u leeyayna xaajaduu gudan jiray haddii kalena waaba dee seexan jirayba oo waa waktigaa dambay leedahay oo seexashadan imaka wuu seexanaya waa bacda tahajud waa nasasho yar iyo ta soo jeedkii habeennimo badnaa soe in badan uu soo jeeday si uu ugaba nasto waa naftii xadiidkii uu rasuulka ilaahay sheegay salaad la tukado ta ugu fadli badan inay tahay salaaddii nebi daa-uud markuu habeenka barhkii seexdo suduskii uu soo jeedo haddana suduskiisa dambe waa si aataartii soo jeedkaas ay u baabado maalintii isagoo nashiida oo markaa aan dee qaadire ahayn uu soo kaco ayuu markaa seexan jiray ba taa xadiidkii daa-uudna bay ahayd marka ujeeddadu waxa weeyaanuun waktigaa waagu uu dhow yahay salaadiisiina uu khatimtay ayuu yar seexanayay waktigaas wuxuu la soo kulmayay isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hurda iyadoo dee kolkol ay dhacday iyada nafteeda ay kaba dhacday waktigaa markuu gaadho hadday soo jeedo inuu malaa intaa aadaanku gaadhay hadduu doono iyada laba sheekaysanayay taasna iyadna xaalo ay tahay bal waxa weeyaan axaadiistii weli way noo socotaa oo baabkii nooma dhammaan baabna uu kaba dambeeyaaye in yarun kale casharka halkaasaan kuba daynayaaye waxaa meesha inoo muuqato imaka oo iyada halkan ah caaisho axaadiiskeedii imaka axaadiisteedan ay warisay saddex iyo toban ragcadood waan aragnaa oo iyadii bal matalan imaka ay sheegtay waxaa kaloo iyadana aan aragnay koob iyo toban ragcadood balaha waa labada imaka inoo badane imaka aan halkan kuba hayno waxaa kaloo iyada nafteeda ama ay warisay sagaal ragcadood bay warisay oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh na tukan jiray sagaal ragcadood toddoba ragcadoodna way warisay markaa caaisho axaadiisteedii ayaad moodaa kollay ikhtilaaf ama kala dunaan baa jirta culimada qaarkood waxay kaba dhigeenba dee idiraab xadiidkan caaishe salaada habeenkii kuba yimi ayay kaba dhigeen oo markaa ama iyada xaggeeda ha kaba dhacdo ama dadkii ka warinaya haban daacdeen laakiin kolley wixii waa wax la dabdin karayo oo taasna wax idiraab iyo lagua xambaara maahe laakiin tan leenahay waxa weeye caaisha markan ay kaba warramayso ruwaad kala duwanna way inooga soo naqliyeene habeen iyo laba iyo wax mar keliya dhacay kamay wari may kamay warramahayn dadkan iyaga ka warinayeyna mar keliya lamay wada kulmin midba wakti buu su-aasha weydiiyey ama laba kulmuu iyada kaba maqlay marka waxa arrintu ay tahay welibana dee keligeed may warin salaada habeennimo ibnu cabaas baa wariyo saddex iyo toban ragcadood buu isaguna wariyey zayd ibnu khalid isaguna saddex iyo tobankaa ragcadood u wariyey wala ay kuba jirto laba ragcadood oo fudfudud oo salaada habeenkii laguma bilaabanayo caaishana waa tan axaadiistaa kala duwanba wariso wixii laakiin lainoo wariyey rasuulka ilaahay lainooga soo wariye ta ugu badnayd waa saddex iyo toban ragcadood haddii labada subaxa lagu darana shan iyo toban bay noqonaysay inaha ugu yaryaraana waaba imanka markaa malaa toddoba iyo sagaal iyo inoo dambeeya ayay ahayd inta udhaxaysana waa lainoo wariye marka waxa arrintu ay tahay un oo ay tahay waxyaalahaas oo dhami wax idiraab iyo wax isburina ma aha waa axwaalo kala duwan oo rasuulka ilaahay kaba dhacay awqaado kala duwan oo salaadaa tukanayey dad kala duwanna ay arkeen o markaa dee waktiga waxay ku xidhnaydna bal habeenka waktigu su dee wakti uhaysta iyo ama isaga nashaadkiisa iyo waxyaalahaasa adigu kollay isbedelkan iyo taa keenayay oo mar intii ugu badnayd uu tukadayna saddex iyo tobankaa ragcadood bay ahayd dee koob iyo tobanna waa wixii qaalibka ahaa waa tii u badnayd oo waa tan aan hayno intaa in ka yarna waa tukado sagaalna waa tukaday toddobana waa tukaday weliba labadaa kayfiye gaara uuba tukaday sida u tukadayna laba laba ragcadood isagoo u tukaday waana ta badan ee wna xadiidkuna ku yimi salaatuleyl masa masa taasuu kuba yimi isagoo israaciyo shan iyo sagaal iyo toddoba ba israaciyey afartoo xadiidkan abu salama daahirkiisu iyo si wuxuu israaciyey marka waxaan leenahay axwaashaas oo dhamiba waa wada jaa-isba weeye bal markaa xad gaara oo la yidhaaho salaadii habeenkii lama dhaafin karaa ma jirto welibana dee salaada habeenkii ee rasuulka ilaahay tukanayey haddaan tiradii un soo qaadno koob iyo toban buu tukanayo o intaa lama dhaafin kara aan idhaahno jaanib kaleynu iloobayna ayaa jirta oo ah rasuulka ilaahay kayfiyadu u tukanayay iyo koob iyo tobankaa ragcadood inay dee boqolteena ay kaba dheeraayeen qiyaam dheer rukuuc dheer sujuud dheero tirana way lahayd sifana way lahaayeen oo kale oo dee bal matalan markaa maaha un in tiradii un la qabtay sifadiina in la ogaado weeye bal markaa waxaan leenahay un xad ay leedahay oo aan laga ziyaadinahayn ama aan laga nuqsaaminahayni ma jirto hadduu ruuxu doono ragcad keliya o witria waa ku gaabsan karaa oo rasuulka ilahi baa yihi man axaba an yutira biragcatin faly falyafcal saddex buu kaba dhigi karaa xadiidkaas bay kuntahay man axaba an yutira bisalaatin falyafcal an yutira bihamsin falyafcal intaba waa xadiid keliya ay kuba timi asxaabu sunan bacdigood ama ay noo wariyeenba bal marka hadduu ragcad ku tukado hadduu saddex tukado hadduu ka badiyo haddii uu bal matalan isagoo rakacaadkii qira'adii yaraynaya rakacaad ka badan inta u kaba dhigo oo u ka ziyaadiyo horta xad ma laha lakiin rasuulka ilaahi ficilkiisi wuxuu u badnaa saddex iyo tobanka ee intii u yarayno waa intaan soo sheegno toddobadaas iyabaaba axaadiis ay noogaba sugan wuxuuna dhammaan waa wada jaa-is ikhtilaaf iyo idiraabna maaha waa habeenyo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan si uu rasuulka ilaahi u yeelay waxaana kuba xidhnayd kolba isaga nashaadkiisa iyo habeenka waasacnimadkiisa iyo umuuraha kale ayay kuwa wada xidhnaayeenoo bal markaa waxaan leenahay ficilkii rasuulka iyo wixii uu naftiisa u doortay haddaan eegeyno waa intaas oo kale haddii la yidhaha xad miyo aan la dhaafi karin miyay leedahay maye iyada taas waxay ku xidhantay ruuxu intuu kaba dhigto laakiin hadduu doonayo inuu in ku gaabsado ficilkii rasuulka ayuu baaba mudan iyo dayashadii wallahu subxaana watacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka